waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali tiradii ugu bannayd ee siyaasiyiinta mucaaradka ah ee ka soo horjeeda dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa uu shir uga furmay magaalada muqdisho shirkan oo ay ka qayb galeen dhammaanba hogaamiyaasha mucaaradka ee ku midaysan madasha samata bixinta soomaaliya oo ay ku jiraan madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarayaashii hore ayaa waxaa looga arinsanayaa sida la sheegay hanaanka doorasho ee iminka waddo dowladda federaalk ee soomaaliya shirkan ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ah qaybaha kala duwan ee bulshada oo isugu jira ganacsato haween dadweyne la sheegay in laga barakiciyey dhulalkii ay deganaayeen kuwaasoo qayb ka ah dadka ku qanacsan aragtida mucaaradka ujeeddada shirkan ayaa lagu sheegay mid mucaaradka uu ku aruurinayo aragtida dadweynaha kuwaasi oo lagu dari doono shirweynaha golaha mustaqbalka ee dhowaan la filayo inuu ka dhaco magaalada kismaayo xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid a xubnaha mucaaradka ayaa si weyn u dhaliilay ururada bulshada iyo culimaadudiinka dalka oo ku dhaliilay inay jeebka u galeen dowladda sida uu yidhi isagoona doorashada iminka ay dowladdu waddo si weyn u dhaliilay wiilka sargaalka ah ee aleebiyada ah ee turkiya ama uganda iyo intaasoo meel ku soo maray markii korkiisa laga boodo oo garaadaha lagu kor gato ama inta gacanta la qabto lagu dallacsiiyo ama xildhibaan madaxweynaha taageersan oo loogu dallacsiiyo askarigaasoo mooralkiisa noqonaya markuu arko xoolihii dowladoo la kala qaadanaya markuu arko wiil yaroo leeyahay taliyo kuu yahay shalay inta laga bootiyo oo leeyahay madaxweynehe qaraaban yihiin taliyo kuu yahay se u shaqaynaa askarigaas tuu keena moralki askarina maxaa waaye nidim ciidan maxaa waaye kumani control iyo moral niyadu ku dagaalama inuu leeyahay waxa u dhinta inuu yaqaano doctorin caqiide inuu leeyahay oo u dhimanayo marka madaxweyne xasan sheekh nin dan kale dalkan ma aha waxaan ku soo gabagabaynayaa madasha samata bixinta keliya iyo dhowrka xildhibaanoo mucaaradka a mas-uuliyadda ma saarana shacabka soomaaliya saaran tahay mas-uuliyadda weliba waxay saaran tahay qaybaha bulshada reedka ah waa ka xumaa in jaabka la gashtay kuwii magaca bulshada reedkaa sheegan jiray maalin kasta waxaa noo timaada ganacsata calaacalaysa aw jabarkiinaan yiri madaxweynaha jaabka gashtay dhahan allan jabarkaa matala ganacsatada inuu wax qaat afar maalin meeshaa shir ka socda uu leeyahay cadaalada laga hadlaa culamo isugu timi gabar yaraa ka dhex kacday waa wada daawanaysee oo runta u sheeg sax maaha mise maaha cadaalada isugu nimadeeda kuleedahay dalka waxaa ka jirin waa ogtihi isbaarada dhaca barakicinta boobka ase wuxuu kuleeyahay cadaalada ka sharaynaa musaasaa culummo lagu yahay laguma ah dadka soomaaliyeed awoodaa leedihiin waa say mabatuulo inii sheegtay iska celiya jaamacadaha hadda diido warqadda soo saaray in xarumooda si qasaba doorasho lagu qabto ayadoo iskool la qarxinayo a waxaa leeyahay qasab doorasho qabta waa inaa iska diidiin koostigay rabtaa in kula kacdo maalmaa xanuunsanaysaa dhib male dulmiga waa inaan si wada jira isaga diidnaa beenta oo xasha sheekh wata iyo doorashada beenta waa inaan iska diidnaa war waxaa la arki jiray cayaaraha taqaaniin bogta cayaarta arbitra iga exdaa dhihi jiray war meesha geemkan ma taqaaniin arbitraha geem ku jiraba asaabada ilaaba fiiq faribigaasa wata baleeyarka iyo refiriga waa isku hal qofba hal sheekaa la yidhahdaa doorashada marka maxaa u bixinaynaa awal qofkii qoryi aheyd hadda waa qof iyo xasan sheekh si kastaba ha ahaatee shirkan ay mucaaradku ka yeesheen doorashada qof iyo cod ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli ay socoto qabanqaabada shirweyne la filayo inuu ka dhaco magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka u ah maamulka jubbaland kaa oo muddo dheer ay qabanqaabinayeen mucaarad iyada oo lagu wado in shirkaasi uu furmo maalmaha soo aadan waxaana la aaminsan yahay in shirweynaha kismaayo oo ay qabanqaabadiisu wadaan jubbaland iyo puntland iyo madasha mucaaradka uu noqon doono hubka ugu weyn oo ay mucaaradku kula dagaalami karaan dowladda federaalk ee soomaaliya iyo nidaamka ay gadaal ka riixayso ee doorashada qof iyo cod iyadoo ajendaha ugu weyn ee shirkaasina la filayo in looga hortago doorashooyinkani qof iyo codka ah ay dowladdu waddo hirgelintiisii xilli dhowaan uu golahu sheegay inaanu marnaba aqbali doonin wararka s b s magaalada muqdisho
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho